بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu kusoo jiray casharkii cumtaha ahaa waxaa inoo dembeeyey baabu siwaak iyo dukuul alkhala walistitaaba laylis gurina wuu jiray soo mahayn sagaal xadiid baa la rabay in caawa laga soo baxo saddex saddex ka mid ah oon isku xigin oo talantaal la raba in laga baxo aye fadal saddex xadiisan isku xigin baa la rabaa maya baabulmasxi masxi buu baab yahay in la masaxo gacanqo in la mariyo cala alkufeyn labada qof sheekhu laba xadiis buu ku sheegay xadiid almugiira wa xadiidu xudayfa can almugiirata bni shucbata athaqafi radia allahu tacaala canhu mugiira bni shucba boqol soddon iyo lix xadiis ayuu wariyaa saxaabiga jaliilka inta la hayo sagaal xadiis bukhaariyo muslim baa isku waafaqay hal xadiisna bukhaari baa la gooni noqday labana muslim baa la ifiraaday saxaabi jaliil oo aada u khayr badan buu ahaa ragga carbeed ee lagu tilmaami jiray caqligana ka mid ahaa duhaat alcarab macaawiye iyo asaga iyo mugiiraha camr macaas afar nin baa la sheegay in aad u caqli badan buu ahaa oo ragnimo badan sanadkii shanaad miya iyo soo islaamay qaswat alaxzaab in aad u khayr badan buu ahaa nin naga guursi badanna waa ah dumarka nin aad u dumar guursi badan buu ahaa saddex boqol oo gabdhood buu guursadaa layahy inta muslimka ah intuu muslimkaa saxaabiga ahaa saddex gabdhood saddex boqol baa la sheegaa bacdu culamaana kun bay sheegeen dhaqankiisa waxaa ka mid aha radi allahu tacaala canhu afar dumar wada guursanhayaa markuu u arko inay galmadayn hayaan ismar buu gursan jiray afartoodob iyo hal mar wada furi jiray wuxuu dhihi jiray waa idin jeclahay reerkiina carruur baad ku yeelateen laakiin hadda xilligiini baa dhammaaday waa abtixantiin afar kuluu keeni jiray naadu karti badan bu ah xikmooyin badan baa laga hayaa wuxuu dhihi jiray saaxibu almar'a alwaaxida yamridu idaa marida wayaxiidu idaa xaadat wayalidu idaa anjabat wasaaxibu almar'atayni bayna annaarayni tashtacilaan wasaaxibu athalaat waalarbaci qariir alcayn naciim albaal buu odhan jiray ninka halkaa islaan haweeney qaba ee halxaaslaha ah sida boobka talyaaniga halka xabad la fadhiya haweeney markay umushulo umalaabur markay xanuunsataan la xanuunsadaabur markay dhiigga hesho dhiig wula helaabur markay dhasho wula dhalaa habeenkay ku xanaaqda meel u dhaqaaq ma yaqaan ninka labada xaas qabana wuxuu u dhexeeyaa buu odhan jiray laba dab laba naarood buu udhexeeya laba naaroo laba gergero ololeysa buu udhexeeya xagga hoodu dhacatana ku dhacaa xagga hadduu isku majanatana ku dhacaa laakiin ninka saddexlaha iyo afarlaha ah ninkaasaa qariirul cayn naciim albaalabo ayib ninkan halaba hayna warkii badda asagu can almugiirata bni shucba radi allahu tacala canhu qaal kuntu waxaan aabay saxaabigaas maca anabiyi rasuulkan la socda salawaatu ullahi wasalaamu calayhi fii safarin socdaal socdaalkaas sanadkii sagaalaad buu ahaa bishii rajab waana kaswatu tabuka qaswatu tabuuka socodkeedii duulaankaasuu ka warramaya saxaabigu faahwaytu waan hoobtay waan foororsaday lianzaca inaan siibo khufayhi labada kufa rasulku u qab sal l slam ayib nabiga sal l slam wuu raacay biyuu u qaaday nabigu bannaanku tagu kor tegey soodana gutay markaasuu nabigu weysay sal l slam markii lugihii la soo gaadhay iyo saxaabi wuxuu rasuulku maad u khidmaysadoo ka siibtid khufaynka suu lugaha u dhaqo naga warramaya faahwaytu waan foorsay lianzac inaan siiba darteed khufayhi labada qofa uu qabay faqaala rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dachumaa ka tag labada qof damiirka tasniyada khufaynku u noqonaya dachumaa labadan khufayn daa ha taabanin fa innii anigu adkhaltuhumaa humaadan dambena lugahay u laabanaya labada damiir waa kala duwan yihiin ka hore labada hore waxay u laabanayaan khufaynka kan dambena labada logood labada adin fainii anigu adkhaltuhumaa labada adin waxaan geliyey khufaynka daahiratan iyagoo daahir ah lugaha waxaan khufaynka geliyey iyagoo daahir lugaha daahir ahaa famasaxa markaasuu rasulku masaxay calayhimaa cala alkhufayn marka xadiidka wuxuu nas ku yahay inuu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo kufaynkiisa masaxan jiray ayib markuu masaxay waxaa weye markuu intuu kor tagay nabigu ujeestay oo weyse qaadanayay xilligan baa la masaxaa ayib ee marka hore adoo daahir oo weysadu dhammaystiran tahay waa inaad gashataa la doonaya riwaayada riwaayada cadaysay cinda muslim anahu tabaraza qibla alkhaa'iqi waanahu tabacahu bilidaawa ayib jawrabaynkana ay waa la xugum kufaynka la xugmi baalahan iskaalashada loo yaqaan sukasyada ama shuraabaadyada la yidhahdo waxay la xugum yihiin khufaynka wax kastoo lugta la geliyo khufaynkuu la xugum yahay sida raajixa ah cinda almadaahib oo khaasatan madhab imaam axmed bin xambal raxmat ullahi calayhi uu caddaynaya axaadiis fara badan min xadiis bilaal ibni xaaris iyo xadiis mugiira iyo xadiis abi muusa alashcari intu waa ku yimaadeen iyo xadiisu anas baa kulla caddaynaya waana madhaba jamaacatin min asalaf min asaxaaba cali bin aalib iyo bara ibn caazib iyo anas ibn malik iyo abi mascuud albadri abi umaamat albahili iyo kaiir min ataabiciin sida naafic mawla bni cumar ibraahim annaqaci cataa ibn اlmusayib saciid ibn jubayr acmash iyo daa'if min ataabiciin min atbaaci taabiciin acmash iyo iyo thawr iyo xasan ibn saalix bay lamid a waxaan uga jeednaa wixii lugtaa la geliyo oo dhan ama khufayn ha noqdeen ama ha noqdeen shuraabaadyaha waa isku xugum waa isku xugum waxba kala qaadi mayno ayb can xudayfata bn اlyamaan radia allahu tacaala canhu xudayfa radi allahu tacaala canhum asiga abiga yamaan iyo asagoo laba saxaabi oo jaliil ah weeye qaala wuxuu uhi saxaabigaas kuntu waxaan ahaa maca anabiyi rasuulkaan la socday salawatu ullahi waslamu calayh fii safarin socdaal baan la socday fabaala nabigu waa kaajay watawada'a wuuna weyse qaatay wamasaxa wuxuu biyihii mariyey calaa khufayhi labadiisa qof mukhtasaran xadiisku xadii dheer bu ahaa qayb taasuu sheekhu ku gaabsanaya ayib almuhim khufaynku waa masala fiqiya masixitaankooda laakiin waagi dambe markay shiicadu iyo khawaarijtu inkireen masale caqiidou noqday ruuxa muslimka ah ee sunniga waxaa la doonayaa inuu aamino in khufeynka la masaxayo oy sunno nebi maxamed ay tahay saa darteed axmed maxamed wuxuu odhan jiray khufeynka waxaa masaxda oo nebi maxamed ka wariyey arbaciina min asaxaaba afartan saxaabi arku ka wariyey bazaarna sidoo kale uu leeyahay ibnu cabdilbar sidoo kale ibn abi xaatim sidoo kale ninka loo yaqaana xasan albasrin wuxuu odhan jiray sabciin min asaxaabaan ka xifdiyey in nebi maxamed uu khufeynka masaxan jiray ayaguna masaxan jiray sabciinkaa muusan soo gaarin qayb ka mid uu soo gaaray laakiin inta kalena waa laga wariyo way ka soo gahen way ka soo naqliyen immalaqan wuxuu leeyahay sabciin mia siddeetan saxaabi baan ku sheegay bu kitaabkeeda kitaabkayga loo yaqaana albadr almuniir fii takhriij axaadiis araafic alkabiir almuhim waa masale hadda kutub alcaqaid lagu qoray dhaxaawiyada iyo saarataan waxaa lagu qoray khawaarijta iyo maxaanku dhahay shiicada iyo raafidada dadkaas hadiidi jiray inkiri jiray masalada marka iyadoo diinta ku sugan hadday dad ahlubidaca inkiraan waa inaad caddayso inay xaq tahay kadibna aad kitaabta geliso wey carurta loo liqino loo sheego ayb ruuxa marka muqiimka ah axaadiidka fara badan oo sheeku sheegin baa jirta oo ad maadaama ay shardigiisa aysa waafaqsanayn sida xadiidka safwaan ibn casaal baa ka mid ah oo ruuxa muqiimka ah ee negi aan musaafirka ahayn yowman walila la ogolyahay labaatan iyo afar sac afariyo toban sac baa la ogolyahay inta hadday dhammaato muddada waa kaa dhammaato haddaad musaafir tahay saddex beri waa toddobaatan iyo meeqa sac todobatan laba miya todobatan laba sac baa lagu ogolyahay ayib haddii cudurdaar uu jiro deg deg iyo haragharaaqo aad qabto meel ordayso oo inaad forsato ama istaagto oo tiibto masaxata ay kugu adag tahay oo dib u gashato ilaa usbuuc ad odaysa hal usbuuc baadan tiibayn masaxan kartaa sida xadiiska cuqbat ibn caamir uu sayidina cumar u diray asagoo shaam ka yimid yuu madiina ugu yimid kaasuu khufeynkan cuqba goormaa soo gashatay wuxuu yihi jamcadan maantan ku imid jamcadeedii baan soo xidhay xageed ka soo xidhatay shaam suuriya ka soo xidhay miyaad siibtay maya intaa waan nasaxan hay asabta sunna ku yidhi sunnadii baa asibtay nebi maxamed culama waxay ku xambaareen waa marka cudurdaar uu jiro laakiin markaan cudurdaar jirin haddii aad musaafir tahay saddex beri ma dhaafin kartid haddaad muqiim tahayna hal maalin ma dhaafin kartid ayib baabun fi lmadyi waayrihi fi lmadyi wagayrihi madyadii xidaleelaan u aqaana xidaleela yadaa dadka qaark waxu yaqaanan ma aqaan biyo cad oo yimaado weeye marka xoogow dareen uu jiro markuu dareen jiro iyo wakayri li xadiid buu sheekhu ku sheegay baabkan li xadiid buu ku sheegay biyaha iyaga ah waxaa loo badan yahay inay nijaasan yihiin qowl daciif baa jiro tilmaamaya inaysan nijaaso ahayn oo mini ka mid yihiin laakiin inay nijaasan yihiin baa raajixa xadadna yihiin waysada jebinayaan waxay gaadhaanna la dhaqayo waxay gaadhaanna la dhaqayo masale khilaafi ah weeye dharka maxaa lagu samayn culama waxay nusuusta waxaa ku cad baan ujeedaa wixii hadday shirka kaa gaaraan oo xubinka taranka gaaraan ama meelaha bawdiyaha ay kaa gaaraan biyaa lagu dhaqaya hadday laakiin marada gaaraan biyaha waa lagu seyraya biyaha waa lagu seyraya in la dhaqana waa bannaan tahay can caliy bn abi aalibin radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi saxaabigaas kuntu waxaan ahaa rajulan baan ahaa maddaa'an midi badan ixdileelo badan fastaxyaytu waan ka xishooday oo waan ka sariigtay an as'ala inaan weydiiyo rasuul allahi sal alay wasalam aan weydiiyo odhan nabi maxamedow ixdileelo maxaa u xukun ah maxaan sameeyaa oo maxaan u xishooday limakaan ibnatihi minii limakaan ibnatihi minii gabadhiisu meeshay iga joogta darteed shaydii xigaalaa layahay nabiga iyo cali waa ilmo adeer oo waafacsiman yihiin usaama ayib oo ilmo adeer inta bad ma kala xishato laakiin markii meeshuu yimaado xidid yimaado ay gabadho timaado waa in la kala sariigto waa in la kala xishoodo ayib waxyaaba cunto iyo sheego kale waa waa macquul laakiin warxaas baada qabtaaye maxaa la ixdiroolama lagu dhihi karaa hebel igama xishoodo arrimaha dumarka igala hadlaanoo dee ama zaydiga ama sodurgiya ama halis wey geed ba lagu geyn karaa ba lagu dhigin kara wala laska ilaaliyo acraafta iyo caadaadka waa in la tixgeliyo wey ayib laftirkaha haddii aad qoysiina isku dhaqan hayn ka gursato laftirkooda ku qiimaya dhaqankooda oo waxa iyagu ay jaceeb u arkayn nin baa jaadu laakiin dhimashada kaa ah maa laftirkooda aad qiimaysa la doonay marka hore daraasiiso la socod ayib faamartu waxaan amray almiqdaad ibnu aswad baan amray miqdaad ibnu camr ibnu taclab ibnu malik baa loo yaqaanaa ninka aabihii camr baa la yihahdaa ibnu taclaba laakiin nin aswad ah waaga hore jaahiligu xaliif u ahaa oo uu soo korsaday wiiluu ka dhigtoo tabani buu ku sameeyey dadku marka waxay u barteen miqdaad ibnu aswad magacaasa hirgaloo caan noqday laakiin aabihii camr baa loo yaqaanaa ibnu taclab ibnu malik ninkaasoo dhalay ayib miqdaad baa marka jiro waxaa hi nabi maxamed dad igu tagto waxaa tira bal ka warran nin yaxdeelo badan oo rafaadahaya muxuu sameeyaa baasha maxay tahay ma nijaasba weysada ma jabisaa qaabkeen oola dhaqma iisoo weydii aanu intaan u taga rasuulku ma dhihi karo nabi maxamedow ixdeelo badan baa yaan qabaa ma dhihi kare in la kala xishoo sayidina cali sida loo dad badan ay sheegaan waa awalu man aslam cala aliطlaaq marka laga reebo khadiija khadiija marka laga reebo waa awalu man aslam dad baa abubakar keena laakiin sida raajixa cali baa ka horreeyey ayib bal waxaa ka horreeyey zayd bn xaarisa abubakar ka horreeyey zayd bn xaarisa ka horreeyey qoyskaas markay islaameen ba abubakar nin ku xigay bu khadiija iyo zayd bn xaarisa iyo cali saddexdaas culamo badan abubakar bay rajaxaan oo waxay dhahaan tafsiil ragga waaweyn abubakar waa u horreeyey carruurtana waxaa u horreeyey sayidina cali addoomahana waxaa u horreeyey la xoreey mawaalida ah zayd bn xaarisa war wareegaasa la galaa wareegaas intaan la gelin awal man aslama waxaa weye min almuslimiin waa khadiija bacdaha cali baa ku xigay ayib zayd bn xaarisa hadii la doon hawla riixaba adool shan boqol siddeetan iyo lix xadiis ayuu wariyaa sayidina cali sagaal xadiis waxay isku waafaqeen labaatan xadiis bay isku waafaqeen oo soo wada saareen sagaal xadiis waxaa la infiraaday bukhaari shan iyo tobanna waxaa la gomi noqday sayid muslim abulxusein muslim bn xajaaj fasa'alahu miqdaad baa ii soo weydiiyey faqaala wuxuu rasuulku ku jawaabay yaksil wuxuu dhaqayaa ruuxa baashaa qabaay dakarahu xubinkiisa taranka wayatawada wana weyse qaada sida kaadidii baa laskaga nadiifinoo xubinka taranka dhaqaysaa kadibna weysadiina waa burtay waa naaqib lilwuduuiy waa in la weyse qaato warkaa ogow walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugan lafdi kale oo ah iksil dakaraka ninkan saa'ilka ahow haddii adugu aad tahay iyo haddii ruux kale ay ku dhacdayba iksil dakaraka ayib xubinka taranka dhaq baa laway gaadhay ila wada ka tegintu sooma ibta way ku taallaay watawada weyse qaadana kana weyse qaado iskana dhaq walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday tawada weyse qaado wandax biyaha ku saydh ama ku firdhi farjaka xubinkaada tarankaana ku tug biyaha ku saydh indax iksil bay noqotaa biyaha ku rushay bay noqotaa inta waa isku macno ayib waxaa kaloo sugan inuu camaarna uu diray camaar buu diray laftirkeeda culama waxay ku jamciyeen miqdaad marka hore diray miqdaadoo sii maqan wuxuu ihi miqdaad suu camaar baa kaga fiican laha camaar buu ka dabadiyey camaar waa badna ruusha nabi maxamed iso weydiiyey kadibna camaar oon soo noqonin baa jawaabta waxaa keenay miqdaad labadaas saxaabi ugu adeegsaday marka xadiidka macnahaasa ku jira waa cadaynaya waa baasha waa nijaas waa in la iska dhaqo lana nadiifiyo qaabkan loo dhaqo dayib biyaha maxaa loogu shubayaa oo farjiga loo dhaqayaa oo biyaha lagu saydhaya yacni waxay leeyihin biyuhu qaboowey waxay qaboojinayaan dareenka iyo kulaylkan bay qaboojinayaan hadda kadib waxay keenayaan inay midadeedu yaraato midadeedu inay yaraato ayib meelaha xiniyaha lagu sii shubaabay ilan wadaadaha qaarkood oo ilan matoorahan ayagaa matoor wax ishada hayeen baalan wax istaalahayo in la qaboojiyay leeyihin can cabaad ibni tamiimin can cabdillaahi ibni zaydin ibni caasim ilmaazini radia allahu tacaala canhu qaal saxaabigan iyo saxaabi kale isku gedmadaan ila hadda kahor soo sheegnay isku darmada waxaynu kala farqinay arrimo dhowr haya cabdifaax soo codkii lama maqlaba gorobanka xoogu waxaa ku jira qaw qaw qaw baa ku jirta sheekhan mikrofoonkaada iska daysaan u aandar bal maka war way maqlahayaan ya maduman karta ninka iga daa marka marka korka haddii inaad hagaajitaan markale ahayd mogta kor ilaa dacwadu waxay ka socotay ilaa saddex beri dacwa ka socotay ilaa afar beri caaw xabad waa kulaata can cabaad ibni tamiimin can cabdillaahi ibni zaydin sidii horba dhaanta can cabaad ibni tamiim can cabdillahi ibni zayd ibni caasim almaazini radia allahu tacaala canhu qaala saxaabigaa wuxuu yidhi shakaa ila الnabiyi sal lay asalam alrajula ama shukiya wuxuu u qoray miyaa jira shukiya oo yaad idin xarkay yaad muuqaftay maleda aniga shakaa baa ii qoran shukiya waxaa loo sheegay oo looga dacwooday ila الnabiy rasuulka xaggiisa alrajul nin baa looga dacwooday ninkaasoo yukhayalu lamoodsiinayo ama lamala gelinayo ilayhi xaggiisa anahu yajidu shaya nabi maxamed waxaa loo sheegay nabiyow nin baa wuxuu moodayaa ama iska dhaadhicinaya in wax ka yimaada markuu saada galaba saaduu gelahayaa neefka kaaseed buu isleeyahay meelaha baryaha wax dhaqaaqaya neef buu dareemaya ninkaa ka warran xukun shukiya ila anabiy nabigu waxaa loo sheegay alrajul nin baa loo sheegay arrin xaalkiisa yukhayalu lamala gelinayo lamoodsiinayo ilahi xaggiisa anahu asagu yajidu inuu helaya ashaya fi salaa ashay yani alxadat wey inay neefa ka timid kaadi ka timid xun buu dareemaya weysada salaada jabiyey yajidu inuu helaya ashaya fi salaa bal maxaa u xukm ah faqaala sal alay wasalam laa yansarif salaad yuusan ka bixin laa yansarif yuusan ka bixin axadukum midkiin yuusan salaada ka bixin yuusan gadoomin xataa yasmac ilaa uu maqlo sawtan dhawaq aw yejida ama uu dareemo riixan ur ayib bacdu riwaayaat waxay caddaynayaan sida riwaayad bukhaari daahirkeeda ah ninka nabi maxamed u dacwoonaya wax weydiinayaba inuu saxaabiga laftirkiisa yahay cabdullahi ibnu zayd ibnu caasim almaazini laftirkiisa inuu yahay marka adoo laftirkaa sheekha su-aasha weydiiyey yaad hadhow markaad ruux kale usii sheegayso yaad dhigi kartaa hadda ka horba waxaa dhacday nin baa sheekh hebel wax weydiiyey ninka waa adigii ninka waa adigii muhimmaddu waxaa weeye xukumkii in la ogaado soo ma inaad adigu ahayd in ruux kale ahaa inuu geed iyo calahayna muhiim ma ah muhimmaddu waxaa weeye un adiga kale in la ogaado xukumka masalada wuxuu nabigu ka yidhi ama sheekha ad weydiisa u ka yidhi ayib haddii marka laga cabiro sida saxaabigana waa shakaa ila anabiyi alrajulu nabiga waxaa dhibka dhib u sheegtay nin waxaa loo sheegay marka looga dacwaday ahayd majhuul bay ahayd hadda waxaa u sheegtay nin ninku waa kuma cabdullahi ibnu zayd yukhayalu ilayhi la moodsiinayo anahu yajidu shaya fi salaati faqaala laa yansarif yuusan ka bixin axadukum midkiin min salaatihi wey xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan almuhim waxaa weeye yaa u dhawaq maqlo ama u ur dareemo yani nabigu taa wuxuu ugu qeeday inta badan waxyaabaha laismoodsiiyo wey laakiin kaadida waa lamid saxaaradii baa lamid a wax kastoo weyse jabiya lamid ama salaada jabiya wixii haddaadan hubin salaad looga bixi maayo waa in la hubo ayib meesha laga qaatay way istixaab alxaal baa laga qaatay ama waxaa laga qaataa qaacidada loo yaqaana alyaqiin laa yuzaalu bishak alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana qaacida dhan oo usuuliya ah ayaa meesha ka dilaaca oo waa maxay nabig wuxuu ihi inaad wixii hubsato oo dhawaq maqasho ama ur iyo xuruf aad dareento salaad kama bixi karti maxaa yeele asalkii waxaad hubtay inaad weyse qabtay adoo weyse qaba ah salaada gashood ilahi hortiisa subxana wa tacaala hawlahan kale ee hawlaha shaydaanka loo bixi maayo bal xadiis waxay caddeeyeen shaydaanku waa ceelsuuq mogta timaha ku yaalla meeshan xiniyaha udhexeeya dabada udhexeya timahaasu jiidahaya soo qabtuu jiidi xagga usuu jiidi markaasuu ka dhigayaa inay neefka kaa timid ceelsuuq dhibdaran marka loo bixi maayo waxaaso dhan ilaa la hubsado ku dhaqaaqi mayso ku dhaqaaqi mayso ayib can umi qaysin binti mixsan alasadiya hadda waxaynu soo maray madadii oo nabigu ka sal l slam wa gayrihina waxaa bilowday xadiidka cabaad ibnu tamiim oo ah ninkii xadis dareema ama shikiya hadduu sunumin salaada kama bixi karo wa can umi qays binti mixsan gabadha aamina loo yaqaanaa bacdu culama waxay sheegeen khudaama in la yidhahdo ayib culamada qudama waxay leeyihin magaca ma laha magacaasay caan ku tahay kunyadaas bay caan ku tahay gabdhihii waa hore islaamay ee islaamka u horreeyey bay ku jirtaa way haajirtay ilaa xabashi madiino way hijrootay ayib labaatan iyo afar xadis bay warisaa baa la yidhahdaa laba xadiis isku waafaqeen laba xadiis isku waafaqeen ayib waa gabadhi cukaasho walashii wey sabaqa biha cukaasha nebi maxamed muu ka sheekeeyey toddobaatan kun oo ruux ummaddiisa ka mid a inay jannada galayaan bikayri xisaab walaa cadaab hum aladiina laa yarquun walaa yatadayaruun calaa rabbim yatawakaluun uu nebi maxamed oo ilaahay i baryy in kuwaas ugu daro anta minhum baa leeyahy saxaabi kala subi anay raaci mayaa leeyahy sabaqa biha cukaasha adaa soo dahay jaanisku waa dhammaaday ninkaa marka cukaashaha walaashii wey gabadhaad u qiimo badan bay alasadiya annahaa gabadhaasi atat waxay la timid oy u keentay nabiga oo la timid bibnin lahaa sakiir wiilyooy dhashay bay nabiga la so-aatay maxaa yeele ansaari iyo saxaabadu carruurtu markay dhasheen nabiga u keeni jiray sal slam soo ugu duceeyo oo madaxa ugu salaaxo oo taxniig dhamharagga ugu maray timir ayuuila nabi maxamed nabi barakaysan weeye ay carruurtu meesha baraka ka qaadaan ayib waa lo adi ninki loo keen horu ka birkoobahaya khilaaf ma laha taas muran ma laha annahaa atat way u timid u keentay annabiya nabi sal slam bibnin laha wiil yar oo bibnin wiil oo laha yadusano sakiirin yar kaasun lam yaakul aan quudanin acaami rashiid ilmo yar weeye oo naaska hooyadii iyo caano iyo waxaan ku eg oon weli aan gaarin inuu baad qaato ilaa rasuulilahi sal slam bay oola timid oo u keentay fa ajlasahu nabigu wuxuu ku fadhiisiyey wiilkii fii xijiri dhabtiisa meesha dhabtu saa u saaray ilmi waa ilmo carruura mogta nabi garan maaye fabaala calaa sawbi ilma ilmo yar mogta waxba dareemi maaye nabi baad ku fadhidaa iyo aabbaha ku fadhidaa waxba kala garan maayo ilmo yaroo sakiiro oon weliba aan raashin gaari fabaala waa kaaje calaa sawbihi maradiisii ayuu marka ku kaajay laakiin adoo nin weyn haddaad ula qasda nimca inaad ku kaado kaada kusaydha waad gaaloobaysaa sha kadinkaad ka degaysaa taa iska ilaali hawsha ayada innaba lama ogolo in laga agbaxa nabiga xurmadiisi xuquuqdiisa lakin ilma carruura way qalimasa ruuxana ma og ayib fabaala calaa sawbihi maradiismada nabiga kukaajowey kiisii ilmaha mi waa tii nabiga sal l slam fadacaa nabigu wuxuu codso u yeedhay bimaa'in biyaha la keena biyo keena bu buuq ma laha inaad turto ilmaha haweenta ilmaha kuu dhibta kugu kaaj inaad xanaaqdo ma oo islan tira saan baad cartu meelhood ordaysaa maad meelaha geesa cartu maxa lahayd buuqa lama baana jira aayar maanta kugu kaajo sharciga sharciga kuu sheegay biyahaas ku shub hadday gabar tahay aayar si fiican iskaga dhaq waxba ha buuqi maantao dhan bay gabadhu hayso ku rafaasanayde saacaddaa yartee timid mihii dhibku ku gaystaan inta yar kusoo gadha inaad badan ma dulqaadari wey waa dadnimo xumo arrinta iyada laska ilaali fabaala calaa fadacaa bimaa'in biyuu nabigu codsaday fanadaxahu biyiibuu nabiga ku firdhiyey ama ku sayray calaa hawbihi maradiisi meeshay kaadadu gaadhay walam yaksilhu nabigu muusan dhaqin camajoojin iyo xafuujin iyo shafitaan iyo waxba kuma samayn rugid iyo meeshuu biyo nabiga kushubay sal slam yakfi waa ilmo yar moogtay waana wiil ibni baa inoo qoran in meesha ibni taa inoo cad ayib wa can caaishata radi allahu tacaala canha umi اlmu'miniin ana nabi sal l slam utiya waxaa loo keenay loola yimid bisabiyin ilmo yar fabaala markaasuu gaajo calaa hawbihi maradii nabigu ku gaajo fadacaa bimaa'in nabigu biyuu codsado u yeedhay biyaha la keenay buu hi faatbacahu nabigu biyihii buu raaciyey iyaahu kaalid meeshii kaadida ahayd ama maradii meesha wax kaga yaaleen bu nabigu biyii raaciy shabigan dambe bacdu riwaayad waxay tilmaameen inuu ahaa cabdillahi ibnu zubayr waagu dhashay asagoo yar ba nabiga loo keenay cabdillahi ibnu zubayr ayaa dhashay nebi maxamed eedadii baa dhashay oo safiyaa dhashay mise asmaa baa dhashay ayay ishe maxamed cabdifaax safiya mise asmaa asmaa baa dhashay asmaa baa dhashay safiya waxay dhashay zubayrka weyn zubayr ibn cawaamka weyn ee cabdullaahi dhalay baa dhashay safiya saa darteed marka zubayr iyo nabigaa ilma abti ah ama waxaa u taqaana dadka qaarkii ilma eedo ha zubayr ibn cawaam iyo safiya dhashay safiya waxaa dhashay bint cabdibali nabi maxamed eedadii cabdullahi ibnu zubayr buu ahaa waa la sheegaa xasan ibni cali ibn abiطaalibna waa la sheegaa xusein ibni cali ibn abiطaalib waa la sheegaa almuhim wiil yar oo kii hore ay umu qays aan ahayn baa nabiga haddana mar laba ku kaajay xikmaba ku jirto ila nabigu go-aanku ka qaatay iyo qaabka loo dhaqmaa la eeghayaaba diin iyo sharcibaaba ku jiraba inay noogu kaajaan annaga danbaba noogu jirta xukunba noo caddaada ba lagu rafaadi laha nabiga waa la fiiriyey haweenkooda ku arkay ku filan walimuslimin muslim waxaa u sugan faatbacahu biyihii buu nabigu raaciyey bawlow kaadis kaadis meeshay martay bu biyihiina ka dabasho walam yaksilu muusan dhaqin ayib labada xadiis waxay caddaynayaan carruurta yararka ah ee lab ragga wiilasha wiilasha yararka ah in markay meesha ku kahajaan ama dhar ha noqdaan ama dhul ha noqdo ama gool ha noqoto ama gankaada iyo jirkaada ha noqotay biyun baad raacinaya inaad gacantaa ku sirtaa waswaas wey waswaasay shika badna wey biyahan raac lama baahno nabigu hadday fiican tahay oo gacanta in la sii fiicanta oo la raaciyo ama lasmca loo camal dajiyo ma wax culaysa nabiga ku haysa muxuu u waxayn waaye waa in lagu gaabsado wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahu wain tudiicuuhu tahtaduu baa layihi dad nabigu un raacdoon daba gashaan waad hanuunaysaan taa macna waxa hadad garab martaanna waad gaaloobaysaan ama waad dhumaysaan wixii carruureen marka yar yar ee wiilal ah qaabkaasoo loo isticmaalaya dadka qaarkood waxay dhaheen rag yaa dumar la kala qaadi maayo labadoodaba kaadidooda waa in si adag loo dhaqo sida ka waaweyn waa in loo dhaqo warkooda bilaash way ku ayaga maxaa yeelay xadiidkay ka hor yimaadeen xadiidkay goongeeyeen warkooda la xorahay waa la tuuraya qole waxay yidhaahdeen ragga ragga waaweyn iyo wiilash yarka waa isku xukun oo wiilasha yarkaa sidii biyaha loo raaciyo yaa ninka weynna biyo loo raacin haya warka biyaan yeelayna daahiriyada qaarkood baa ku tegey kuwaana warkooda waxa kama jiraan ayib nimanna waxay yidhahen waa in la siman gabdhaha iyo wiilasha la siman nabigaa maan siman oo kala qaaday gabdhaha waa la dhaqaaya sida dadka waweyn baa loo dhaqayaa wiilashana qaabkaas loola dhaqmaya nabigaasaa inoo sheegay salawatullahi wasalaamu calayh muran kale ma laha shaafici baa la weydiiyey aymo badan la weydiye waay asal bay waxay leeyihiin tafriiqa iyo kala qaadka wuxuu ka yimid nabiyullaahi aadamna waxaa laga abuuray asal shay daahira laga abuuray oo ciid iyo waxaa laga abuuray biyo ayib haweenkuna asalka u horreeya haweeneyda u horreysay adduun timaada waxaa laga abuuray dhiig iyo hilib iyo laf iyo lud baa laga abuuray oo nabiyullaahi aadam reedhiisa iyo xawo laga abuuray saa darteed waxay ka anku ka asaasmeen oy ka amaamudmeen baa leeyahay wax nijaaso ah warkaasi waadaha qaarkood sheegeen lakin war jira maaha saabku maxaa yeelay horta marka horeba soo sug ruux muslim ah dhiiggiisa oon xayd iyo nifaas ka ahayn baa nijaasa dil horta u keen dhiigga hadduu xayd yahay iyo nifaas yahay meelaha ay saxaaradu ka timaado ee kaadu ka timaado uu ka yimaado warkiisa waa cad yahay waa nijaaso diintana caddaysa laakiin ruux muslima oo ahlu qiblaha ahlu tawxiid ah dhiiggiisa horta nijaasa intaan hilibba la gaarin dil baa looga baahan yahay bal saraco waxay caddayseen ruuxa muslimkaa inuusan nijaaso waa masale khilaafay almuhim marka maadaama cilmi keyb wuxuu u yahay nabigu uusan caddaynin waxaynu taagnaanaynaa nabiga kala qaaday oo wiilasha yarkan yidhi biyaha la raaciyo gabdhahan la dhaqo yuqsalu bowl jaariyat oo yurash aw yundax bowl gulaam marka marba muran ma laha can anas ibni maalikin radi allahu tacaala canhu bar waxay leeyihin waxaa saa loo yeelay wiilashu inta badan dadku waa la qaadaa oo waa lala booday oo waa la dhunkan oo mid gardaadiye mid camalkayga raac o hawlahayga raac oo lala booday waa qulubtaa jecel marka haddii la yidhahdo wiilku markuu ku taabta kaadidiisu waa in sidii tii weyne loo dhaqo mashaqaa ku jirta iyo dhib baa ku jira saa darteed shareecadu takfiif bay isticmaashay walmashaqatu tajlib taysiir amaa gabdhaha wax qaadi waa yar wey warkaasay keeneen warkaana wuxuu ku dhisan yahay necbaysigii lakala necbaa wiilashii gabdhaha asal ay diintu sugaysanna maaha tafriiqaas iyo nacaybkana waxay diintu sugaysa ma aha saa darteed axkaamteedana loo celin maayo warkaa joojiye bal nabig wuxu sal ly slam laa takrahu albanaat fainahuna almu'nisaat alghaaliyaat gabdhahan yaan la kohonin maxaa yeelay gabdhuhu waa shay qaali ah wehelka iyo dadnimana ku fiicanba duqeyda markay waayeelaan la kacaan gabdhaha u ron wiilku iska dhaqaaqahaya hadda adoo daxuso walaashaa iyo walaalka walaashaaba ku ron wax kastaba idaa ku dhaan way ka qalbi jilicsan yihiin way ka naxariis badan yihiin waa ka dadaal badan yihin wax kastaba garanayaan muxuu marka waa wehel aad u qiimo badane gabdhahan yaan la koosanin marka waaba caado carbeed oo jaahili ah shuqla kuma dihin axkaamna loo celin maayo can anas ibni maalikin radi allahu tacala canhu qaal jaa caraabiyu nin reemiya a yimid dul khuwaysarata alyamani in la odhan jiray baa la sheegaa bacdu riwaayaat abunucaym fi lmacrifa oo ku sheegay nin reemiya ayaa fabaala wuxuu ku kaajay fii taa'ifati almasjidi masaajidka qayb ka mida daraftaa dacashaas kale iska fadhiisto kaadi kusii daay halkaas maskaxda ay ayib fazajalahu الnaasu dadkii baa canaantay waa lagu kacay xataa bacdu saxabada inu gacan qaadana jilciyaan hadhi ninka masaajidka kaga ciyaaraya waa side waxaa laga qadanayaa shayga munkarka markaad aragto in loo degdeg in la radiyo saxaabada nabiga waa fadhiya kumaysa simin nabiga fadhiyay boodeen ayib fazajarahu الnaasu dadkii baa zajriye canaantay zajrigu waa hadal culusoo lagu isticmaalo canaan ah dhagaha laga raacay fanahaahum الnabiy nabigaa ka reebay war heber u kaadiye war suga falama qadaa markuu dhammaystay bowlow kaadidiisii amara الnabiyu rasuulku wuxuu faray bidanuubin wadaan oo min maain biyo ah hala keena bur wadaan biyo ah hala keeno baasha maqaarka laga sameeye ree magaalku ay ka sameeyaan taayarka bambiirada tayuub mi aha wxi tayuubka laga sameeyey aw taayarka qaybta gudaha ku jirta hoose laga sameeyey ree miyiguna haragay ka tushaan ya wax kala soo wadaa adigu waa wadaan wadaanta cerka lagaga cabo waad garanaysa fa uhriiqa waa la subay wadaantii biyeed baa lagu shubay calayhi cala albowl kaadidii meesha uu ku kaajay baa lagu shubay ayib markaasuu nab xu sal slam inamaa bucittum muyasiriin walam tubcatuu macasiriin waxaa laydiin soo diray inaad wax fududaysaan u dhimrisaan dadka soo jiidataan dhoweysaan in dadka la kala fiijiyo oo dhimbaluhu kaa soo horreeyaan lama doonaysa wax kala finahaariso oo ama hebel inaga daayilaya la doon maayo oo marka lagu yimaado waasawaas dadka la noqdo oo ayib bacdu riwayad waxay sheegayan fi saxiix ku sugan ina hadihi almasaajid laa taslixu lishayin min hada albowl waa loo sheegay hal saxaabi niyo masaajiddu howlahan kaadi kaadida iyo waxyaabahan qashinka looma ogolo salaad iyo ilahay ku caabud iyo beytullaahi wey nin waxaa laga yaaba inuu moodahayo in meelaha darabta iska banaan in laskaga turto howlaha inta horena lagu tukado marka waa in wixii loo sheego jaahilka wax loo sheega la doonaya leanna ruuxda u dhimriso waxaa badan in xaqa kaa qaato wuxuu kaa yeelaya laakiin hadaad jeedka geliso weligaa ninkaa baa la gaara ahaanaysaan ishunba sheedu kaa firuna hebel ninkastaa i galay ma aha in xaqa inta badan kaa qaadan maayo waa in ruuxa loo fududay halkan marka xadiidkan waxaa laga qaatay qaacida weyn oo diinta ka mid aho waxaa loo yaqaanaa dafcu acdam almafsadatayn biirtikaabi akhafihima laba dhib baa isku kaa qabsaday labadan dhib mid kama maarata kan haddaad ka maarato ka fursato kanaad gelaysaa kan haddaad ka fursatana kanaad gelaysaa markay isku kaa qabtaan labada dhibka midka fudud ee markaa dhib yar ee diintaada iyo dadnimadaada iyo bulshada u dhib yar baad samaynaysaa si aad oga baaqsato midka weyn tusaale ahaan saxaabadu ninku way kula boodeen haddii intii loo daya dhagaha ka raacaan oo caydhsadaan masaajidka o dhan bu hallayn lahaa ila kaadida socotee talaq talaq talaq ilaa irid bu hallayn lahaa marka qaab loo dhaqo masaajidka lama heren waxaa marka rabaya in la daayo oo hal meel uu ku kaajo ha dhammaysto markuu meesha ku kaajo meeshii baa hal dhaqo inta hadda wa ay noqon lahayd masaajidka o dhan baad intii la soo bilab daraftaas ilaa gees hal dhab taaniya asagii kaadida in lagu gooyo dhib kala wey kaadi socotaa haddii ruux lagu gooyo dhib badan bay u keentaa xagga caafimaadkiisa bay u keenaysa way isku hadlaynaya asagii baa isgaarsiinaya isku hadlaynaya laakiin marka hore hal gooba masaajid ka mid ah yuu khalad ku dhacay marka laakiin lagu kaco dhagaha laga raaco asaga horta u isgaarsiin taaniya way kugi oo way xanuujin thaalis masaajid ku dhan bu garsiin meelo badan bu gaarsiinaya intaasoo dhib baa meesha ku jira dhibkaan marka saan oga baaqsano fara badan maxaa la halkaa loo daayo halkaasa loo daayo ayib marka qaacidooyin badan baa soo gala inu ka socon waxaa marka laga qaadanayaa masaajidka haddii lagu kaajo carro iyo qururax iyo ciid uu yahay waxu qoditaan waa baahan la qodi maayo xadiidku qoditaan ma sheegin ciid intii la qoqaaro oo la gaafo wareego god ha laga dhigo biyaha lagu shubo ha ku diisan ha gala ha ku dodolama meeshaan baan biyo ku shubayna biyo badan baan ku shubayna وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول قرآن مقلي الفطرة دينت أما سنة خمس شنوي رواية كلو من حديث ابن عمر عند البخاري بعد عديو من السنة لي سنة هذه الإطلاق في الشريعة الإسلامية الإطلاقنا ووحو النبي ولا يمدور دن ومركان لو كلا قال إنه واجب ين لو كلا قال إنه مستحب أن لو كلا قال طيب waxaa loo qaab sunno loo qaybiyo waa wixii laga tegi karo haddaad samaysan laga abaalmarinayo howlahaas waa istilaax iyo heshiis fuqaado ay la yimaadeen wey ama sunna hadday saxaabadu idlaaqaan nabigu idlaaqo ilaahay subxaana watacaala idlaaqo diinta shareecada waxaa weeyaan waddadii iyo dariiqu rasuulku la yimid weeyaan inaad raacdaan adigu jumlatan kuu saaran waajib kugu ah khamsun shan alfitratu diintu khamsun shan wey alkhitaan gudniinta gudniinka in laisgudo diintuu ka mid yahay ama sunadii iyo dariiqii nebi maxamed ba ka mid yahay salawatullahi waslamu caleyh gudniinka ruuxi u horreyey isgudaa nabiyullahi ibraahim ba alayh isalatu wasalaam ruuxii u horreeyey dad bini aadama marti qaaday marti sooran asagu ah saa darteed abu dayfaan baa la odhan jiray martiqaadka u horreeyey diinta lagu sheegayna kii nebi ibraahim u fidiyey buu ahaa fa jaa'a bicijlin xaniid iyo samiin intuba saa darteed imtiin wuxuu leeyahay marka wax marti qaadayso meesha hilib in yaallo wey ruuxa marti qaadahaya bariis qalalan iyo cagaar baan iyo kudaar baan inta kaga goynaya socon maysa iyo sakuubi isbinaj wax la garan waayo meeluu ka yimi meesha waa in hilba yaallaan sheekh maxamed ayib alkhitaan gudniinka ayaa ka mid a diinta isagoo weyn buu nabigu isguday salawaatullahi wasalaamu caleyh gudniinku marka rag iyo dumarba inuu waajib yahay baa raajix warwareegeysigaa la daayay rag iyo dumarba inuu waajib yahay raajixa maxaa yeelay uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahim baa la yidhi nebi ibraahim diintiisa bana kamid in laisgudo nabigana waa la amray inuu diintaa raaco nabiguna waa sameeyey rag iyo dumarba bal gabadhii loo yaqaanay muxuu ahaa umu catiya wuxuu ku yidhi ikhfidi walaa tanhaki ayib rag iyo dumarba in la gudaayey waa waajib diini ah wey gabdhaha baalkan yarkee loo yaqaana badriga unbaa fiyada hor laga goynaya in la tolo in la qodxeeyo in hilba la guro mamnuuc wey waa xaaraan bal mag baa laga qaadi haweeneyda gabadha intay qabato hilibka xoqdoo labada dhinac hilbaha intay xoqdo haddana qodxa gelisaaye mag baa lagu leehay xubinka manfacadiisa xubinka taranka dumarka manfacadiisa tagtaay meeqa markiis meeqa ahayd labaatan iyo shan mise kontaala meeqa waa labaatan iyo shan baan u malaynaya labaatan iyo shantii baan u qiimaynaa toban halaad yaraan baan habar baa lagu yeelanaya habarta qodxaha la timid toban halaad laga qaado kadibna hala xidho bangaana hala geeyo dulmi wey sheekh intaa yartoon bay culamadu sheegeen dhammaan nin caalima waxaan qaba ma jiran sheekh waa dhaqan shaydaan iyo balaayo ay keentay abaalisaa keentay soma waxa dhahan fircoon baa laga keenay mooye laga keenyaan hora maayo waa un la sheega lakin taarikh sugan hadda un hayna ma jiraan in fircoon laga keeno marka suusan xubn usoo dhaafin labada bishimood usoo dhaafin baa la intaa lala sameeya qolya hadda waxay sameeyen intay dhahan waxbaan gabdha sunni baan ka dhigayna waa habaynayna bay cinsir ku gooyaan iyo qodob suusa usoo bixin dulmi wey taalaftirkeedu lama ogolo xubinka waa la goyn markii la goy intaa la taabto fiyadda laga taabto waa la daynaya gabadhuna iskoolka horekeedalraba danheed ay qabsato dayib ragguna waa taqaana sida loo guda laysa sheegen maayo ya rag ya waxba kama jiraan shek wax jira maaha gabadha inay fasahaadayso inaysan fasahaadaynin maalinkii xadib yahayd baa loo qoray wax qadar ku socda wey sheekh ilaahay baa wax yeelay subxaana wa tacala wax xifdiyo mooyeene wax meel la xirxidhay iyo meel caangeliyey wax laga da wax ma qabato wax ka jira ma jiraan bal caafimaad daray ku keentaa keliya xanuun xataa dhalmadooday dhaawacdaa gogosha gurigay dhaawacdaa ma wax jira maha shekh waxan shaydaan baa meeriyeysa darteed waa lagu rafaad wax loo baahan yahay maaha alkhitaan axaadiis fara badan baa kutu marka intaasaan kaga baxayna waa sunno loo baahan yaho waajib ah in la fulina ay waajib tahay wey ragga dumarba bacdulculamaa waxay leeyihiin gobollaha qabow dumarka jooga gudniin oma baahno laanna meesha laga gudaya aad uma dheeraato aad uma baxay leeyihin laakiin gobollaha kulul ee soomaaliya oo kale dadka joogaayey waa in la guday u baahan yahin gabdhaha joogaay tafriiqa laftigu daliil ma laha xataa sheekh albani baa raxmatullahi aleyh ku tegey laakiin daliil ma laha laftarkeeda waalistixdaad biraysi baa ka mid a diinta in la biraysto timaha hoose la iska xiro timaha hoose caanada ama shuunka ayaa la xiraya dayib asnaa waa in la xiro waa sunno waa waajib inay kula dhaafto afartan berin lama ogolo toban beri marka ku tala waad xiri kartaa shan beri waad xiri kartaa inay soo baxa u diidi karta dadun war maanta waa la daba taagnanaysa laakiin waxaan la ogolayn in afartan beri la dhaafay mamnuuc wey waa xaaraan saxaaba waxay caddeeyeen nabigu inuu u waktiyeeyey shaarubta iyo timaha hoose xeeriddooda iyo kalkisha timaha ku yaalla kafidooda waxoo dhanba loo waqtiyey afartan beri lama dhaafka cidyaha jaridooda afartan ma dhaafan karta mamnuuc wey nahyi baad ku dhacaysa iyo xaaraan weyn baad ku dhacaysa laakiin aduu xilligaad xeeraysa waa kuu dayn haddaad usbuucieda saaranta waa u xeeraysa adig ku taalla laakiin muddaa lagu madeliyay aadaan dhaafi karin waa in la kala fahmo wاlاstعdaad braysi oo la isticmaala midida ama sakiin la isticmaalo ama wx lamid haddii daawooyin la isticmaalo la mariyana waa dhib ma laha laftigeeda waag hore nuurad bale la isticmaali jiray oo carabtu isticmaali jireen la mari jiray o bubin jirtay hadaa daawooyin meel laga soo gato bubisa jirta ayib ala isticmaalo haddii aysan caafimaad daro keenayn dhakhaatiirta dii la weydiya haddaysan caafimaad daro keenaynin ayib waagii daawooyinku soo baxeen ba soomali mogta wa iska shiki badan tahay in ba wuxuu yihi haddii aad intaad baasha marisa ay buubaan timihii kor usoo bixi laha hoos bay kugu baxayaan timihii kor usoo bixi lahaa iyo tixir lahayd adiga jirkaada hoos ugu baxayaan bur marka caafimaad darra keenaya waxa jira ma sheekh waxdee hoos ugu baxayaan dib maxaa hoos bixi lahay kor hoos socdaan mise waxbaa ka jira awey dhakhaatiir baa fadhida aye marta aye waaya wadaadaha qaarkood waxay leeyihiin dumarku ayagu timaha hoose xiiri mahayaana way tifayaan ragguna way xiirayaan tafriiqa daliil ma laha wax jira ma ah wax jira ma ah sheekh baalabooba alagii shekh lama tifi kara xanuun iyo dhib bayba keenaya marka hala tifa waa keeda wey rafaad wey lama ogola nabi wuxuu saxabi kuri sal slam markaad safar ka timaadaan gabdhaha ayaan durba loo tegin ilaa ay gabadhu isagaajisay qabaysatay shamlaysatay beraysatay timaha hoose iska xirto bir buu nabigu sheegay sal slam raggiy dumar inay isticmaalayaan lakin waa la tifo oo warigood aduu keena xataa fuqaha shafici way sheegaan laakiin abaadil wey waqasu shaarib shaaribtoo la manqaseeyo ayaa ka mida diinti ayib shaaribta marka malxiiru eer baa laga dhigi oo waxaa la soo bixinaya ganki mise waa la gaabin war raajic in la gaabinayo haddii meeshii la xiiroo bir la mariyo oo bishintu cad foolxumo wey mutlo wey sheekh mutlay noqonaysa oo bishimaha wax kale bay ekaanayaan waxa la diintu ammaantay waxa way in la gaabiyo dadka qaarkii baa uxfu waxay ka fahmeen in salka laga maray siday salafku u badnaayeen inkastoo bacdu taabicin bacdu saxaaba ay isticmaali jireen xiritaanka xataa laakiin sidoo loo badnaa waxaa weeye in la gaabiyo in la gaabiyo saxaabina nabigu rumay ba ugu qabtay rumay yaro uu ku rumeyey u qabtay saa u saaray iyo rumayga wax ka dharaagoor hadhow shaaha iyo subaga iyo caanaha iyo inaan la gashaa la baasha ayib wataqliimu alasfaar iyo cidyo jaridda cidyaha in la jaro iyo wa natfu libdi kilkisha ibdi waa kilkisha natfigan waa tiifitaan in la hal siibo laanno timaha kilkisha ma badno waa yar yihiin marka waa la siibi karaa ayib hadee kugu bataano marka haddii siibitaanka lagu kari waayo waa la xiri karaa imaam shaafici raxmatullahi nin qurayshado timo badan bu ahaa marka waa xiri jiray baa la waa xiri jiray lakin haddii la xiro inay ka darahaya marma soo badan haya marma wataqliib aladfaari cidiya jarid baa ka mida diintii iyo wanatfu libdi muddadaa loo sameeyeyna istixdaadka iyo qasu shaarib iyo taqliim alaafir iyo natfu ibdi waxa loo samey waxaa weeye afartankaa beri ayib baab lgusli min aljanaaba janaaba ka qabaysigiiba u baab yahay sideed xadiis buuna sheekhu ku sheegay meesha wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana nabi sal ly slam rasuulka ayaa laqiyahu abu hurayra la kulmay rasuulkaa ila kulmay buu uhi fii bacdi turuqi almadiina magaaladii nabi maxamed madiine ahay wadooyinkeedii barhkood buu nabiga uga hor yimid laqiyahu nabigaa la kulmay fii bacdi turuqi almadiina walxaal huwa junub anuu janaabo qabo oon soo qabaysanin yaa nabiga uga hor yimid buuri qaala wuxu uhi saxaabiga abu hurayraha fankanastu minhu markaas rasulka dhuntay buuri rasulka baan ka dhuntay oo u dambeeyey buuri wuxuu diidan yahay asagoon daahir ahayn inuu rasulka sal sl ly slam wuu xurmaynaya ixtiraam wey ee ka dhuumasho ma fankanastu waan ka dhuuntay minhu min rasul sal slam inkhanastu iyo inbajastu iyo riwaayo fara badanoo macnaha ilaa sideed riwaaya imanaysa oo isku alfaad faxtabastu iyo intuba waa yimaadeen laakiin muhiimada waa weeye nabigu waan ka dhuuntay susa ii arag fankanastu minhu fadahabtu waan tegey oo gurigii baan aaday faktasiltu markaan soo qabaystay janaabadii baan soo koryeelay uma ji'tu markaasaan imid marka sal slam wuu arkay isagu nabigu arkay yuu haddana meel ka baxay waayo isha ku dhacday waa lu arkay maxaa abreer soo socdaa wuu gembiyey faqaala rasul wuxuu uhi ayna kunta yaa abaa hurayra abaa hureyrow xageed ka dhacday xageed gashay so anigu ku arkaya daay maahayn saxaabigu marka wuxuu yihi kuntu junuban nabi maxamed janaabaan qabay fakarihtu waxaan koobsadoo necbaystay an ujaalisaka inaan kula fadhiiston kula xadiiso wa ana calaa hayri tahaara anuun tahaaro qabin inaan kula fadhiistoon kula sheekeeyon wax kaa wariyo baa nebi maxamedoo koobsaday ayb faqaala wuxuu ihi subxaana allah ilaahay baa hufan ceeb ka nasahan waa masdar mansuub al saas u yimaada weligiiba mabni ala nas mabni ala fatisaan bu ku socdaa waxaad ogadaysaa un subxaan allah meel kastuu joogaba ina almu'mina mu'minku laa yanjusu ma nijaasoba ruux mu'mina ama janaaba ha qabo ama usan qabin waa daahir marka salaad un loo baahan yahay ama qur'aan akhris loo baahan yahay yaa weysada loo baahan yahay wax goona ama laakiin salaantaydi iyo lafadhigaygii ruux muslima tahay nijaasamatiid bukhaari tacliiqa wuxuu ku yihi almuslimu laa yanjusu xayan walaa meyitan ruuxa muslimka hadduu nool yahay hadduu dhintay ma nijaasoba xaakim baana wariyey isagoo marfuuca laa tunajisu mowtaakum faina almuslima laa yanjusu xayan walaa meyitan xaakim wuxuu leey wa saxiix calaa shart albukhaariy wamuslim diya almaqdisna wuxuu leey isnaadu saxiix calaa shart asaxiix ibnu jawsi baa cilliyay xadiidka asaga en dambe sheegnay laakiin xadiid ibni cabaas baa sugnaaday oo odhan jiray leysa calaykum fii gusli meyitikum guslun idaa qataltumuuh faina meytukum ama meyitukum leysa binajisin waxaad dhintee muslimka ah markaad dhaqdaan inaad ka qabaysataan shardi ma ah haddaad dadad qabaysa dadna iska daayo maxay ruuxa muslimka dhaqdeen nijaasa ma aha xaakim baa soo sarey keyrkood sheekh albanina waa xasan buu dhahaa ama saxiix fi axkaami janais muhiimaddu waxaa wey ruuxii muslimka ahaa xayan walaa meyitan ma nijaasaba li gaalkii bal ka war gaalkii asagu inama almushrikuuna najasun baa leey nijaasadaas culamadu waxay ku xambaareen nijaasa macnawiya oo shirkigii iyo kufriyaadkii balaayadu aaminsanaa wey laakiin gankiisa kor intuu nool yahay waa daahir saa darteed masaajidka nexma soo geli jireen barkoodna lagu xidhayba xabsi looga dhigay waabayna ku baryeen laakiin gaalka dhintay ee baktiga ka warrama axaadiistan waxay caddaysay ruuxa muslimka hadduu dhintaay inuu daahir yahay halka waxaa laga qaada marka gaalka hadduu dhinto inuu nijaas yahay waa madabka raajixa ilaa ila xoog badan waay maxaa yeelay shay kastoo noolo xaya markuu dhinto bakti buu nijaasu noqdaa laakiin muslimiintii iyo mu'miniintii adilaha ka soo saartay oo hadday dhintaan baa lay xaya walaa meyta daahir oo muslimiinta gaaladii meytaadka kale lamid yihiin hadday dhintaan waa nijaasoobeen ama markay nool yihiin waaba daynayba daahir ba ka soo qada wadaadaha qaarkood waxay leeyihin oo sida loo badan yahayba ah gaalku hadduu nool yahay iyo hadduu dhintaba daahir wey dil bay u bahantay sheekh walaqad karamnaa bani aadama yaa dil noqonaysa noqon mayso hadduu karaamo leeyahy muxuu ilahi macaabud subxana wa tacaala uuba gaaloobaya xagga karamo joogta karaamada asal baad u lahayd lakin waadaa diiday karaamadu waa mid asal u lahayd oo rabbi ku siin lakin rabbi ku kufriday kaafir bilaa cadin baad noqotay markaa dhimatana bakti baad ayb wa can caaishata radia allahu tacaala canha kaana nabi sal l slam ida اktasala min aljanaabati gasala yadayhi caaisha waxay leedahay xadiidka hore waxaa laga qaadanayaa marka dadka akhyaarta iyo culummada iyo dadka waayeeleh dadka xurmaynayso aad u imanayso ama aad la fadhiisanayso hay-ad wanaagsan inaad kula fadhiisato adoo shirsiirhayo oo hilibka aad soo cunta kaa urhayo oo khamiis jajaxan iska qabo oo shukumaankii futada ku qabo waxaas looma baahna sheekh lama doonaya shekh si usluubaa la doonaya dad baa arkaysa aroorti markay saa sabc imanayaan baalkii yaraa ku saqan muxuu ahaa bishaanihi ku seexanaya bal la imanaya meesha la imanaya ama goob iskala iman ama macbuus suu ku janaabi jiray sakaraadkeed meesha la imanaya saabta la soo aadaya ilahi baa lor istaagaya shayga u quruxsan shekh soo xidho ayib xafiiska toonka markuu aadaya sayb isku taagay alaab suud isku ridi kabaha nooca isagoo aad moodayso inuu duulo inuu aadaya beydka ilahina waxaa lagu soo aadaya waxaa shaqal ku lahayn maa mushkila sheekh marka hawsa hala wanaajiyo kaana nabi sal slam wuxuu ida ikhtasala markuu qabaysanayo min aljanaabati nabigu markuu janaaba ka qabaysanayo hasala yadayhi awalan marka koobaad wuu farxalan jiray farxalash ila cawradii waxaa la taabto hawsha meesha fartaha la qabtay waa in gacmihi la dhaqo uma tawada'a nabigu waa weyse qadan jiray wuduu'an buu weyse qadan jiray ka wuduu'ihi lisala wuduu'ahu lisala weysadii salaadeedo ee salaaddii weysadeedo kale weyse jiray maaha weyse bobsi iyo haraka haraka maaha waa weyse caada oo sidii salaadoo kale yuu nabigu weyse qadan jiray markuu isyeysto oo faraha dhaqo oo farxasho oo weyse qaato uma ikhtasala markaas biyaas ku shubi jiray caagadaada qaado ama tubada qaado marka hore weyse qaado kadib biyaas ku shubi uma intaa kadib yukhalilu wuxuu falanqayn jiray takhliilku adoo faraha geliya timaha ama gacmaha saa u geliya falanqayn baa layadaha uma yukhalilu wuxuu falanqayn jiray biyadayhi gacmihiisa shacrahu timihiisa gacmaha farahu timaha gelin jiray lama timo badan bu nin carbeed bu ahay wuu gelin jiray si biyahay salka u gaadhaan xataa idaa goortii danna nabigu uu maleeyo annahu asagu qad arwaa inuu dharjiyey basharatahu gankiisa inay biyuhu ganka gaadheen oo lafta gaadheen madaxa laftiisa gaadheen nabigu u moodo u maleeyo afaada calayhi ilmaa biyuhu ku butaacan jiray alaaa maraat markuu biyuu qaaday nabigu madaxu timihu gelin oo saa ugu xoqi markuu nabigu yihahdo waad qoysay salkii waad garsisay iyo biyo badan marka kushubi jiray xataa idaa goortii danna uu maleeyo ama nabigu u aamino annahu qad arwaa war yeeshaanaya qad arwaa inuu dharjiyey basharatahu ganka ganka waa dubkanka hore ee jirka wey afaada waa shubi jiray calayhi cala ara's ama cala ashacri almaaa biyihiiba ku shubi jiray alaaa marat saddex goor uma kasala wuxuu dhaqi jiray saa'ira jasadihi jirka intiisa kale jirka intiisa kale biyaha nabigu gaarsiin jiray leanna madaxa u daran mogta si inta kale biyu duru waa gaari lakin madaxa dun la gaarsiy u bahan yaha la geliyo saa darteed saydina cali oo kale timaha waa gaarsan jiray markuu arku nabigu soo iskugu dhibahayo u qabaysanayo oo in badan arkay yaa wuxuu samayn jiray tima yar buu la yeelan jiray siayn tima badan hadhow kuu mashquulininba ama janaaba aysan kugu qarsaninba tima yar mulukaysigan in la baday lama ogolo in hadi kor lasoo seemto ma fiicno seemasho iyo mulukaysi waa taqaanaa xeerashaan oga jeedaa mulukaysi loo yaqaanaa seemashaa loo yaqaanaa yuulna waa tirada adg yuul baa u taqana filaya yuul baad garanaysa ayib leano dhaqan khawaarij bay ahayd khawaarij ba caadad kaa lahayd inay markaa ama xanuun kugu keeno ama ay duruuf kala keenta mooyeen inta badan nabig sal sl timihiisa ma xiirin lama hay asagoo xirayba asagoo ama cumro u xirtay ama xaj u xirtay mooyeen nebi maxamed oo mulukaysi lama hayaba waa gaabsan jiray marka hala gaabsado inay markaa xanuun yimi ama duruuf keenta mooye hawshaa la joojiyo sayidina cumar hadduu arka nin yar murmahayo hadal badan uu yeeri jiray bal madaxa ka qaada cumamadda ku saara cumamaddu ka qaada hadduu arka isagoo mulukaysi garaac jiray calaamad lagu garta ahlubidacay ahayd ba hawsha iyada hadday duruuf keento ay timuhu adag yihiin sida waddanka wax ka jira o kale waa masle khaasa wey ama raggiina soomaalida ee timaha jilicsan baasha dhaqan baad ka dhigta iska ilaaliya hawsha ayada leannu marbayda timaha xiiritaankooda kufri noqon doontaa noqon kartaa timaha xiiritaanku mar bay cibaado noqdo soo maha marka hadda xarag la cumraysanayo ama la xajinayso cibaado ma ah haddaad timaha u xirto litacdiimi shaksin aan ilahay kahayn subxana watacala kufri gaalnimo wey sheekhaad xurmaysa u xirtay aabbaha dhinta u xirtay madaxa magaal hebla la qabsado waxaan ahay barasha ba ukaca madaxa u xirtay hawlaad usoo istaagtay tacdiim hayrillah hadaad u xirto waa kufri gaalnimo wey marka timuhu dheeldheel maa sheekh madax xiritaankiisu hawl culus wey marka waa in sunnada lagu gaabsado haddii aysan duruuf kala jirin wey wa kaanat taquul caayasho waxay odhan jirtay kuntu waxaan ahaa aktasilu tii qabaysataa ana iyo wa rasuulullah aniga nebi maxad sal slam min inaa'in waaxidin hal weel baanu ka wada qabaysan jirray nakhtarifu aanu dardarsanayno minhu min alinaa'i jamiican si wada jir ah weel baafo biyo inta lagu shuba yaana ka darsanaya tan ka darsan imaam maalik xadiidka wuxuu ka qaataa qaybtan dambe ka qaataa ninku iyo xaaskiisu inay cawrada is arki karaan isfeerin karaan wuxuu u daliishan jir nabi maxamed iyo caaisha iyagoo qarqaawan bay baabku wada qabayseen markay galmadu socotay maxaan ku dhaha lasu galmoonay yaaba ka daran bu leh wadadaa waxay leeyiin markaad galmoonayso waa inaad waxba arag oo inaha kor istaagto ayib oo marihii hawshaas waxba kama jira wax jira wax jira ma xadiis ku asaxay macnaha ma jiraan kulli wax kastoo ku soo aroray in aan lays arag ama mari wax lays saaro kulli baatil wey wadaadda waxay yidhahan xagga qiblada waa inaan loo jeesanay marka la isfarsamaysanaya meelaha xaggaa loo sii jeesado warar badan baa jira waxaasoo dhan waxba kama jiraan kuntu akhtasilu ana warasuullah baa qabaysan jiray min inaa'in waaxidin baanu ka qabaysanay hal weel baanu ka qabaysan jiray nakhtarifu annagoo dardarsanayna minhu min al inaa ka dardarsanaya jamiican wada jira adaa bilahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد